أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد qaal allahu tacaala wamin annaasi man yatakhidu min duuni illaahi andaada wa min annaasi dadkii man ayaa ka mid ah yatakhidu samaysanaayo min duuni illaahi ilaahay sokadiis andaadan kuwa uu alle la fil dhigaayo kuwaasoo yuxibbuuna ay jecel yihiin hum iyaga ay jecel yihiin ka xubbi illaahi ka xubbi lmu'miniina mu'miniinta jacaylkooda oo kale allaha ay jecel yihiin waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey ashaddu kuwa darnaan badan waaye xubban xagga jacaylka lilaahi alle ay jecel yihiin walow yara aladiina dalamuu walow haddii yara aladiina kuwii ay arki lahaayeen dalamuu dulmi falay id waqti yarawna ay arkayaan alcadaaba cadaabka ay arkayaan lacalimuu waxay ogaan lahaayeen ana alquwata xoogga iyo awoodda lilaahi alle inay u sugnaatay jamiican xaal ay tahay dhammaanteed wa ana allaha allana shadiidu lciqaabi shadiidu lcadaabi cadaabkiisu miduu adag yahay inuu yahay wuxuu alla subxaanahu wa tacaala aayaddan uu uga warramayaa mushrikiinta xaalkooda adduunyada sida ay ku yihiin iyo aakhirada xaalkoodu sida uu noqonayo aayaadkan uu uga warramayaa adduunyada xaalkooda ama sida ay yihiin waa inay ilaahay subxaanahu wa tacaala la simeen kuwa ay alle la fil dhigeen oo ay maxabbada iyo jacaylka ilaahay kula simeen subxaanahu wa tacaala kuwaasuu marka alla ka warramaya xaalkooda adduun sida uu yahay xaalkooda aakhirana sida uu noqonayo marka alla wuxuu yidhi wa min annaasi dadkii man ayaa ka mid ah yatakhidu samaysanaya min duunillaahi ilaahay sokadiis andaadan kuwa ay alle la fac dhigaan samaysanayaan andaadda marka laba tafsiira ku jirto qataade iyo mujaahid waxay yidhaahdeen asnaamta wa wmin annaasi man yatakidu min duuni illaahi andaadan ay awthaanan wa asnaaman ay samaysanayaan awhaantaa iyo asnaamtaabay alle la fil dhigayaan tafsiir kalena wuxuu leeyahay andaadda waxaa laga wadaa ru'asada iyo saadada oo niman madax ay ka dhigteen oo ay ru'aso ka dhigteen oo daacada iyo jacaylka sida alle loo adeeco ama loo jeclaado ay kula simeen xaggii marka daacadii iyo maxabadii ey yutiicuunahum kamaa yutiicuuna allah ru'asadaasay adeecayaan sida ay alle u adeecaan oo kale markay iyagu amraan macsi ilaahay waa fulinayaan jacaylkiibay marka waxay kula simeen ilaahay tafsiirkaasna ibnu cabbaas iyo suddi ayaa wataan ayb marka macnuhu wuxuu yahay wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man baa ka mida yatakhidu samaysanaya min duuni illaahi ilaahi sokadiis andaadan asnaam ama andaadan ru'aso kuwaas oo yuxibbuuna ay jeclaanayaan kuwan samaystay baa jeclaanayo hum andaaday jeclaanayaan ka xubbi illaahi ka xubbi lmu'miniina jacaylka ay mu'miniintu jecel yihiin allaha oo kale marka waa masder mafcuulkiisii loo idaafeeyey faacilkiina laga gooyey sida ay mu'miniinta rabbi u jecel yihiin ayay iyagu ru'asadaa u jecel yihiin tafsiir sidaas waay ka xubbillaahi waxaa kaloo lagu macneeyaa ka xubbihim allaha iyaga jacaylkooda ay alla jecel yihiin oo kale ayay jeclaanayaan asnaamtana tafsiirkaas marka isaguna oo aada u xeel dheeryahay oo nimankan iyagaa maxabbada iyo jacaylka bay ku simeen ilaahay bay keyrkiis la ekeeyeen oo waxay sameeyeen almaxabbatu maca allah ilaahay bay la jeclaadeen cid kale marka almaxabatu maca allaahina waa shirki leanna maxabadu waa cibaado marka aayaddu tafsiirkeeda wuxuu u dhacayaa ka xubbillaahidaas marka yaa marna waxaa la leeyahay ka xubbi lmu'miniina allaha mu'miniintu siday alle u jecel yihiin bay ayagu asnaamtooda u jeclaadeen marna waxaa la leeyahay ka xubbihim andaaddii iyo asnaamtii bay jeclaadeen sida iyagu ay alle u jecel yihiin oo kale marka jacaylkiibay alle iyo andaadiibay iskala dhexaysiiyeen tafsiirkaana marka isagana waa tafsiir kale ibnu katiirina waa wax uu tilmaamay a'imadii selafka qaar ka midana way tilmaameen ayib walidaalika marka maxabbada waa shayga cibaadada keeno markii maxabba qalbiga ay ku jirto jawaarixdii dhaacay la imaanaysaa haddii maxabbo iyo kalgacayl alle ounan jirinna daacadii waa cuslaane in lala imaado sidaa darteed marka nimankani ilaahay keyrkiis bay jeclaadeen sida alle ay u jecel yihiin oo kale markaa su-aal baa imaan kartao mushrikiintu hadda ilaahay ma jeclaayeen jacayl bartiisun ma jeclaayeen way dhici kartaa inay jeclaayeen leanna cibaadaadka qaar baan haynaa mushrikiinta asnaamta iyo allaba ay isla wadaajiyeen fii suurati alancaam waxaan ugu tegaynaa wajacaluu lilahi mima dara'a min alxarhi walancaami nasiiba faqaaluu hada lilahi bizacmihim wa hada lishurakaaina beerahooda iyo maalkooda intay kala qaybiyaan ayay dhihi jireen qeybtaana allaan u nadarnay qeybtaana asnaamta iyaga marka cibaadaadkii qaarna alla waa siinaayeen keyrkiisna waa la siinaayeen labada tafsiir marka waa laba tafsiiroo wajiih ah ayb marka maxabada iyo jacaylka sida alle loo jeclaado cid sidaas oo kale loo jeclaan karaa hadday timaado ama loo jeclaadaba waxaa lagu dhacayaa shirki su-aal baa marka meeshaas weli imaan karto de rasuulkii iyo sowma jeclin iyo mu'miniinta iyo de jacaylkaas waxaa la yidhaha almaxabatu lilaah ilaahay dartiisaa loo jecel yahay iyaga maxabadii allay daba taallaa midda halkan lagu sheegayana waa almaxabatu maca allah inaad rasuulkii iyo alle intaad isgarab dhigto sida ilaahay loo jeclaado isaga u jeclaatid de taa markaa wax ilaahay leeyahay oo aada rasuulka ugu daraysoo noqonayaa jacaylka nebiga aan jecelnahay allaana amray annagoo amarkaas alle fulinaynaan rasuulka jeclaanaynaa marka waa maxabbatun lilaahi tacaala midda marka la diidan yahayna waa maxabbatun maca allaahi farqigaas marka inuu jiro ama la fahmo aaday muhiim u tahay waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey alle ashaddu kuwa darnaan badan waayo xubban xagga jacaylka lilaahi alla ay jeclaadaan kuwa aada u daran waayo ashaddu xubban lilaah waxay ka daran yihiin sida kuwan asnaamtooda ugu tacalluqaan si ka badan ay alla u jecel yihiin ashaddu xubban lilaahi mushrikiinta jacaylka aalihadooda ay u go-ayaan si ka daran ay ugu go-een alle subxaanahu watacaala ayb walow yara aladiina dalamuu walow haddii yaraa ou arki lahaa aladiina kuwii dalamuu dulmi falay kuwii shirkiga la yimid id waqti yarawna ay arkayaan alcadaaba cadaabka ay arkayaan lacalimuu low marka jawaabteedu waa qadaran tahay lacalimuu waxay garan lahaayeen markaas ana alquwata awoodu lilaahi allaynay u sugnaatay iyo xoogga jamiican dhammaanteed wa ana allaha allana shadiidulcadaabi cadaabkiisu miduu adag yahay inuu yahay ayb marka haddii walow yara aladiina dalamuu la akriyo walow taraana waa la akriyay walow tara aladiina dalamuu ayb marka lowdaasi jawaabteedu saasay u qadarnaanaysaa walow haddii yara aladiina kuwii kuwii ay arki lahaayeen dalamuu dulmiga falay ee shirkiga la yimid id waqti ay arki lahaayeen yarawna ay arkeen ay arkayaan alcadaaba cadaabka ay arkayaan la calimuu markaa waxay garan lahaayeen ana alquwata quwada iyo xoogu lilaahi alla inuu iska leeyahay ay u sugnaatay jamiican dhammaanteed wa ana allaha allana shadiidu lcadaabi cadaabkiisu miduu adag yahay inuu yahay id tabara'a aladiina itubicuu min aladiina itabacuu wara'aw lcadaaba wataqaطacat bihim اlasbaab id waqti baa ilaahay cadaabkiisu daran yahay id waxaa ku tacallujina wa ana allaha shadiidu lcadaabidaas id waqti uu alla cadaabkiisu daran yahay tabara'a ou ka beri noqday ka fogaaday aladiina kuwii utubicuu la raacay min aladiina kuwii ay iska fogeeyeen ay ka fogaadeen ittabacuu wax raacay wara-ow waxay arkeen alcadaaba cadaabkii bay arkeen wataqaطacad waxaa go-ay bihim iyaga waxaa la go-ay ama dhexdooda waxaa ku go-ay al asbaabu asbaabihii iyaga xiriirinaysay ayb halkana alla wuxuu ka warramayaa taabiciin iyo matbuuciin adduunyada dad wax raacay iyo dad la raacay kuwa wax garto kuwa wax magarad ah oo iyagu wax iska raacay cidda ay raaceen waxay ku raacayaan xaq inay tahay baatil inay tahay midna ma oga waa iska raaceen un nimankaa ru'asadaas ay raaceen iyo dadkaa ay dabagaleen qiyaamaha waa kala beri noqonayaan oo kuwii la raacay waxay iska fogeynayaan kuwii raacay laba tafsiir baa ku jirta marka malaa'igta in laga wado malaa'igta dad baa caabudo adduunyada qiyaamaha markii la tago waa ka beri noqonaya suuratu saba oo yowma yaxshuruhum jamiica uma naquulu lilmalaa'ikati ahaa'ulaa'i iyaakum kanuu yacbuduun qaaluu subxaanaka anta waliyunaa min duunihi waa iska fogeynaya waxaa kaloo ka mid a waman adalu miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaamah wahum can ducaa'ihim gaafiluun waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'i qiyaama markii la tago cadow bay isu noqonayaan adduunyadan unbay israbrabaan suurat lacraafna waa ugu tegi doonaa qaala idkhuluu fii umamin qad khalat min qablikum min aljini waalinsi fi nnaar kulamaa dakhalat ummatu lacanat ukhtaha xataa ida daarakuu fiiha jamiican qaalat ukhraahum liulaahum ilaa aakhiri alaayaat meeshaasna waa ugu tegayna suuratu saba laftirkeeda qaala aladiina istakbaruu liladiina istudcifuu anaxnu sadadnaakum can ilhudaa iyo waxaa imaanaysa iyadana markaa labadaa qolo waxa ka dhaxeeyo kuwaa la raacay iyo kuwaan wax raacay waa kala beri noqonaya haddii marka kuwii la raacay ay ahaayeen dad owliye alla ah oo mu'miniina hadday ahaayeen way ka beri noqonayaan iyagana jannaday aadayaan kuwaana naartay aadayaan suuratu huod wadalla canhum maa kaanuu yaftaruun owliyada la raacay marka hadday wanaagsanaayeen dee nabiyullaahi ciisaba dadaa caabuday malaa'igtii waa la caabuday dadkaa marka wan wanaagsan ee la caabuday waa kala tegayaan labadan qolo waana kala beri noqonayaan kuwana jannaday aadayaan kuwana naarta gaaloobay hadday ru'asadoodii marka labadii qolo awliyaa-u shaydaan ay ahaayeen kuwii la raacayna da naartay marka iskula qaylinayaan ay iskula doodayaan ayb id waqti ayaa cadaabka alla daran yahay oy ogaanayaan inuu daran yahay id waqti tabara'a uu ka beri noqday aladiina kuwii utubicuu la raacay min aladiina kuwii ay ka beri noqdeen ittabacuu wax raacay wara-aw lcadaaba cadaabkii bay arkeen wataqaطacad waxaa go-ay bihim iyaga ay fiihim dhexdooda waxaa ku go-ay al asbaabu asbaabihii wax xiriirinaya asbaabuhu marka waa badan yihiin kalgacayl iyaga ka dhexeeyo asbaabuhu waxay noqon karaan kalgacayl iyaga ka dhexeeyo waxay noqon karaan xiriir kale saaxiibtinimo nooc allaale noocuu doono wixii kalgacayl ah oo dhan waa tegayaan ayb asbaabta marka waa wixii uun adiga wax ku gaarsiiyo ood meel ku gaartid ayb mujaahid wuxuu yidhi almawaddatu kalgacaylkii waa tegayaan ayb hadday marka nasab iyo qaraabo iyo waxaas ahaayeenna falaa ansaaba baynahum yowma-idin walaa yatasaa'aluun wahaakada wataqaطacad waxaa go-ay bihim ay bisababi kufrihim gaalnimadii ay gaaloobeen darteed waxaa ku go-ay al asbaabu asbaabihii baa ku go-ay ay iskula xiriirayeen marka xiriir ma jiro wa qaala aladiina اtabacuu low ana lanaa karatan fanatabara'a minhum kama tabara'uu mina wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen itabacuu raacay kuway wax raaceen waxay yidhaahdeen low haddii ana lanaa ou noo sugnaan lahaa karatan noqosho hadday noo sugnaan lahayd fanatabara'a si aan uga beri noqonno minhum iyaga xaggooda aan kaga beri noqonno kamaa sidii tabara'uu ay u beri noqdeen minaa annaga ay nooga beri noqdeen oo kale haddaan taa heli lahayn lakaana xasanan oo fiicnaan lahayd kadalika alla wuxuu yidhi sidaadaas oo kale sida aan cadaabka u tusinay si la eg ayaa yurihimullaahu alla uu u tusayaa acmaalahum acmaashoodana uu u tusayaa xasanaatin xaal ay tahay qoomamo iyo shallay iyadoo ah calayhim korkooda ku ah wamaa hum ma ahan iyagu bikhaarijiina kuwii ka baxaya mina naari naar xaggeeda naartii xaggeedana kuwa ka baxaya ma aha kuwii marka hayaraaca iska ahaa iyaguna waxay leeyihiin hal mar maa adduunyada naloo celiyo allaan caabudi lahayn keligiis kuwanna waa ku kufrin lahayn innagana waa ka beri noqon lahayn iyagee marka alla wuxuu yidhi waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen itabacuu raacay dadkii raacay ay raaceen bay waxay ku leeyihiin low anna lanaa hadday noo sugnaan lahayd karatan ay rajcatan celin adduunyana lagu celiyaa hadday noo sugnaan lahayd fanatabara'a aan beri noqonee minhum iyaga xaggooda siaan uga beri noqono waa sifaau sababiyo waayo fa-da waxaana yacanii tamanigaas ku jiro ayaa ka hormaray baana keenahay ayb maadaama lowdu ay xarfu tamanina ay tahay fanatabara'dan marka ficilkii mubaaric waa nasbismaya ayb wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen itabacuu raaceen low anna lanaa hadduu noo sugnaan lahaa karatan noqosho fanatabara'a si aan uga beri noqonno minhum iyaga xaggooda kamaa sidii tabara'uu ay u beri noqdeen minaa annaga ay noogaga beri noqdeen sidaa yacnii haddii aan heli lahayn waa fiicnaan lahayd laakiin haddii adduunyada lagu soo celiyo sidaa ma yeeli lahaayeen oo ma rumayn lahaayeen maya bal badaa lahum maa kaanuu yukfuuna min qablu walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wainahum lakaadibuun ayb ma ay ma aynan rumayn lahayn kadalika kamaa araahum ullahu alcadaaba alla siduu cadaabka u tusay si la eg sidaadaas oo kale ayaa yuriihim llaahu alla uu u tusayaa acmaalahum acmaashooda uu u tusayaa xasanaatin xaal ay tahay shallay iyo qoomamo iyadoo ah shallayda oo calayhim korkooda ahaatee marka acmaashan la tusayaa waa macay laba tafsiira ku jirta tafsiirka koowaad ibnu jariirna doortay waxay tahay acmaalahum lkhabiitata acmaashoodii foosha xumayd buu tusayaa alle markuu tusana markaa yacni qoomamo iyo shallaay bay ku noqonaysaa ilaa cadaab bay keenaysaay tafsiir labaad marka tafsiirkaas ibnu zayd iyo ayaa wato rabiic ibnu anas ibnu jariirna kaasuu doortay tafsiir labaad wuxuu leeyahay acmaal wanaa waxaa markay qiyaamaha tagaan waxaa loo suureynayaa jannada booskii ay ku lahaayeen markaasaa la leeyahay booskan ayaad jannada ku lahaydeen lowlaa camalkan xun oo aada la ti la timaadeen maahani haddaad camal wanaagsan samayn lahaydeen waxaanaad geli lahaydeen meeshaan ayaa geli lahaydeen markaasay qoomamoonayaan oo ay shallaynayaan macnahana marka qaar baa sidaa ku fasiray macnaha horaas aada u badan ibnu kathiir laftirkiisa waxaad moodaa isagu maslak kalow maray oo wuxuu yidhi acmaashan qoomamada ku noqonayso waa acmaal wanaagsan adduunyada ay ku sameeyeen maadaama gaalku camal aan laga aqbalaynin laakiin oo kufrigu uu maanic yahay qiyaamaha markuu tago acmaashiibaa inta la tuso ayaa la baabi'ina marka hortiisaa lagu baabi'inayaa adduunyadaa lagu siiyey wixii uu ku heli lahaa wa qadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuura aayaddaasuu marka keenay iyo aayaad badanoo la mid ah ayb suurat nuur iyo suuratu ibraahim iyo mathalu ladiina kafaruu acmaaluhum karamaadin ishtadat bihi riixu fii yowmin caasifin laa yaqdiruuna calaa shayin mima kasabuu calaa shay dalika huwa dalaalu lbaciid ayb acmaashii marka waa acmaashoodii xumayd oo qoomamay shalay ku noqotay wamaa hum ma ahan iyagu bikhaarijiina min annaari naarta kuwa ka baxayana ma ahan iyagu marka wamaa hum bikhaarijiina min annaar naarta sina uga bixi maayaan markuu alla leeyahay ibnu jariir wuxuu yidhi fiihi dalaalatun calaa abadiyati nnaar waxaa ku sugan marka meeshani naarta inay weligeed joogayso alimaam abu jacfar aabari wuxuu yidhi wafii hadihi alaayati addilaalatu calaa takdiibi illahi zaacimiina ana cadaaba allahi ahla annaari min ahli lkufri bihi munqadin wa anahu ilaa nihaayatin uma huwa bacda dalika faanin liannahu tacaala dikruhu akbara can haa'ulaai aladiina wasafa sifatahum fi hadihi alaayati uma khatama alkhabara canhum biannahum gayru khaarijiina min annaar bigayri istinaa'in minhu waqtan duuna waqtin iyadoo ilaahay ma dhihin naarta ka bixi maayaan ilaa waqtigaas lama dhihin waa la yska idlaaqay marka naarta weligeed waa jirey marka waa makhluuq naarta iyo jannadaba alla u qadaray inaynan baabi'in oynan dhammaanin meelay ka soo bilowdeen laakiin ma dhammaanayaan wamaa hum maahan iyagu bikhaarijiina kuwii ka baxaya min annaari naarta xaggeeda kuwa ka baxayana maaha ayb yaa ayuha annaasu kuluu mima fi lardi xalaalan ayiba yaa ayuhaa hooy annaasu dadow kuluu cuna mimaa kii xaggiisa ka cuna fil ardi dhulka korkiisa ahaaday xalaalan xaal uu yahay xalaal xalaash oo dayiban daahir ah walaa tatabicuu ha raacinina khuduwaati shaydaani shaydaankii tallaabooyinkiisa ama jidadkiisa ha raacinina innahu shaydaan lakum idinka wuxuu idiin ahaaday caduwun cadow mubiinun cadaawadiisu ay caddahay bayinun cadaawatuhu inamaa yaamurukum wuxuu idin farayaa shaydaankii bisuu'i xumi walfaxshaa'i dunuub foolxun oo laga yaqyaqsoodo ayuu idin farayaa wa an taquuluu inaad dhahdaan calallaahi alla korkiisa maa shay inaad dhahdaan laa taclamuuna aydnan garanaynin inaa ilaahay ka sheegtaan alla markuu caddeeyey towxiidka inuu isagu leeyahay abuuristana keligii uu ku yahay wuxuu gudagalay risqigiina inuu isaga bixiyo inuu noo tilmaamo waa istilmaamaya alla markii hore wa ilaahukum ilaahun waaxidun aan soo marnay ina fii khalqi samaawaati baa ku xigtay halkanna marka sida uu wax u abuuray oo keligii uu wax u abuuro risqigana isagaa arsuqo xayawaanaadka iyo noolaha oo dhan marka alla wuxuu yidhi yaa ayuha hoy annaasu dadow kuluu cuna mimaa kii xaggiisa ka cuna fil ardi dhulka korkiisa ahaaday xalaalan xaal uu yahay xalaal dayiban xalaashaas oo dayiban daahir ah walaa tattabi marka xalaashaas marka dhulka korkiisa waxa saaran allah idinku arsuqayo waa idinku manaystay waxaan dhulka saaran xalaashiisa cuna oo quuta ayb walaa tatabicuu ha raacinina khuduwaati shaydaani shaydaan dariiq dariiqyadiisa ha raacinina duruqu shaydaan haddaba ha raacinina shaydaanka marka duruqdiisa ha raacinina maxay tahay shaydaankii nimankii mushrikiinta ahaa wixii ilaahay u xalaaleeyey waa ka xarimay maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin walakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadiba waakharuhum laa yacqiluun suuratu lmaa-ida xoolihii alla siiyey buu qaar ka xarimay suuratu lancaamna waa ugu tegaynaa wa qaaluu hadihi ancaamu waxarsun xijrun laa yadcamuhaa ilaa man nashaau cadaad aada u foolxun buu siiyey ku keenay ayb suuratu yuunusna alla wuxuu yihi qul ara'aytum ma anzla allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraama waxalaalan qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun markaa nimankan dariiq iyo waxay samaysteen iyo iyo xeer iyo axkaam bay samaysteen shaydaanku u meeriyey wixii alla u xalaaleeyey wax badan oo ka mida ay iskaga xarimayaan marka taas buu alla wuxuu leeyahay walaa tatabicuu ha raacinina khuduwaati shaydaani shaydaanka tillaabooyinkiisa ha dabagelinina isaga waa meeshuu cag dhigo ha ka daba dhiginina idinkana ee shaydaanka yacnii weydaarta oo khilaafa inahu shayطaan lakum idinka wuxuu idiin ahaaday caduwun cadow cadowga oo mubiinun bayinun cadaawatuhu cadaawadiisu ay caddahay markii aadam la abuuray buu xaasidnimo ku bilaabay cadaawadiisu marka waa joogto marka hadda dadkii shaydaan inay u hiiliyaan rabbina ka hiiliyaan sax ma ah wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yanfacuhum walaa yaduruhum wa kana alkaafiru calaa rabbihi dahiira gaalku rabbigiis ayuu ka shaydaan uga kaalmeeyey shaydaanku garab siiyey meeshii rabbigii naxariista badnaa ee isaga u naxariisanaya ou raaci lahaa shaydaan buu ka raacay ayb afatattakhiduunahu waduriyatahu wliyaaa min duunii wahum lakum caduwun bi'sa lilظaalimiina bedela ninkii alla ka tago oo shaydaan raaco bedel xunow qaatay ile cadowgiisiibuu ka dhigtay marka naasix uu ka dhigtay dadka marka waxaa la rabaa shaydaankaas cadownimadaa ilaahay ka sheegaayo inay u aaminaan ayb inamaa ya'murukum wuxuu idin amrayaa uun shaydaanku bisuuci xumaan buu idin amrayaa iyo walfaxshaa'i buu idin amrayaa fuxsha fuxshiga marka waa dunuubta laga yaqyaqsoodo zinada iyo foosha xun iyo wa an taquuluu inaad tidhaahdaan cala allaahi alle korkiisa maa laa taclamuuna waxaydnan ogeyn inaad ilaahay ka sheegtaan yacni bisuu'i walfaxshaa'i walqowli cala allaahi bimaa laa taclamuun ilaahay waxaydnan ogeyn inaa ka sheegtaan ibnu kathiir marka dunuubtan marka sida ay u kala dambeeyaan ay u kala xun yihiin waxaa ugu fool xun marka midka loo dambaysiiyey markaa wuxuu yidhi ibnu kathiir ay inamaa ya'murukum caduwukum shaydaanu cadowgiina shaydaan wuxuu idin amrayaa bilafcaali sayi'ati afcaal xun wa agladu minha alfaaxishatu tan ugu adagna waxay tahay faaxishada ka zinaaye wanaxwihi zinaaye waxay la mid ah wa aqladuu min dalika waxaa taa kasii adag iyo mid waxaa kasii adag wa huwa alqowlu cala allahi bilaa cilmin waa in ilaahay laga sheego wax cilmi la-aan fayadkhulu fii haadaa waxaa soo gelaya kan kullu kaafirin wa kullu mubtadicin aydan dadka ilaahay masabitayaa waaye gaal kasto ilaahay buu masabidana leanna been buu ka sheegaya ilaahay nin kasta oo bidca ku maman oo bidca ku dhex jirana ilaahay buu masabidanayaa leanna ninka bidcigaa wuxuu leeyahay ilaahay baa saan yidhi xukunkan ilaahay baa qabo rasuulka alle xukunkiisii waayo waana been allow ku been abuuranayaa marka waa aad in laysaga ilaaliyo waidaa qiila lahum ittabicuu maa anzla allahu qaaluu bal natabicu maa alfaynaa calayhi aabaa'ana waidaa haddii qiila lahum loo yidhaahdo iyaga itabicuu raaca maa wixii anzala allaahu alla uu soo dejiyey raaca haddii la yidhaahdo qaaluu waxay dhahayaan bal ee natabicu waxaan raacaynaa maa kii baan raacaynaa alfaynaa aanu ka helnay aabaa'anaa aabbayaalkeen calayhi korkiisa inay ahaayeen kaasaan raacaynaa awalow kaana aabaa'uhum ayatabicuuna hum aabbayaalkood miyay raacayaan walow kaana aabaa'uhum aabbayaalkood haba ahaadeen laa yacqiluuna kuwa laa yacqiluuna inaynan garanaynin shay-an waxba walaa yahtaduuna kuwa hanuunsanna aynan ahayn xataa haddaynan wax aqoonin hanuunsaneen aynan hanuunsanayn miska raacayaan buu ilaahay leeyahay waidaa haddii qiila lahum loo dhaho kufaartaas ittabicuu raaca maa ay aladii kii anzala allaahu alla uu soo dejiyey raaca yacnii kitaabka alla raaca haddii la yidhaahdo qaaluu waxay dhahayaan bal e natabicu waxaan raacaynaa maa ay aladii kii baan raacaynaa alfaynaa aan helnay aabaa'anaa aabbayaalkeen calayhi korkiisa inay yihiin wixii aan aabbayaalkeen inay ku sugan yihiin ku aragnay baan raacaynaa ayb marka kitaabkii baa la amray inay raacaan oo waxaa la yidhi fa axilluu xalaalahu waxarimuu xaraamahu kitaabkaas waxa uu xalaalaynayana xalaalsada waxa uu xarimayana iska xarima wajcaluuhu lakum imaaman ta'tamuuna bih imaam aad ku dayataanna ka dhigta wa qaa'idan tatabicuuna axkaamahu kitaabka ka dhigta mid idin hogaamiyo oo axkaamta ku taala aad raacdaan sidaasaa la amray ayb ibnu jariir saasuu leeyahay qaaluu markii sidaa la yidhi kitaab alla raaca qaaluu waxay yidhaahdeen bale natabicu waxaan raacaynaa maa iladii kii baan raacaynaa alfaynaa aan helnay aaba'ana aabbayaalkeen calayhi korkiisa inay yihiin shaygaas awalow kaana aabaa'uhum ayatabicuunahum ma raacayaan waxaas walow kaana aabaa'uhum aabbayaalkood hadday yihiin laa yacqiluuna inaynan garanaynin shay-an waxba aabbayaalkood xataa hadday yihiin kuwa aan waxba garanaynin ma iska raacayaan walaa yahtaduuna kuwa hanuunsanna aynan ahayn ma iska raacayaan hamzadaa marka waxaa lasoo qadarayaa ayatabicuunahum ma dabagelayaanoo ma iska raacayaan aabbayaalku haddaynan wax aqoonin hanuunsanayn xataa dayib qofka marka waxaa la rabaa meesha uu raacayo inuu ka dhigto qof indhoolo ah haddii haddii uu usha u dhiibto oo indhoolihii wax hogaamiyo dee meel qarar iyo wuxuu kala dhacayaa godad qofka wax hogaaminaya waxay ahayd in qof wax garanaya wax u kala iftiinsan inuu yahay yahay haddii marka taa la waayo macnaheedu waxay tahay baadi unbaa layskula shubmaya ayb marka xujadan marka mushrikiintu waxay u ahayd xujo mar walba ay u ordaan aabbayaalkeen aan waxaas ku aragnay aabbayaalkeen miyaa qaldanaa shubha aad u daran wey shubhadan lafteedana waa tii abu aalib ka dhumisay khaatimada seejisay markuu nebigu u yimid sal lla ly slam xadiidkii almusayab ibni xasnin wuxuu ahaa abunabiga adeerkiisa u yimid abu aalib markaasuu yihi yaa camu qul laa ilaaha illa allah laa ilaha illa allahu ii dheh kelmad aan kugu shafeeco aakhiro markaasuu wuxuu yidhi abujahal iyo cabdullahi bnu abi umaya oo iyagana la joogay atargabu can diini cabdilmualib aabbaha cabdilmualib diintiisa ma naceh markuu nebigu hadal yidhaahdaba taasay dhahaan iyagana markuu hadal yidhaahdaba intaasay dhahaan ilaa markii dambe uu yidhi abu aalib waxay ugu dambaysau ku dhintay huwa calaa diini cabdilmualib ninkan aada arkaysaan diintii aabbihiisu ku taagan yahay sidaasay nafta uga baxday khaatimadiina uu ku saagay shubhadaas marka haddaynan aada u weyneyn ma aynan ku celceliyeen mowqifkaas adag ee xarijka ah ayb leanna qofka daa'iman aabbihiis iyo awowyaalkiis iyo fan iyo wuxuu rabaa marka iyo inuu daba taagnaado si marka ay waxaa u xasilaan baatilku xataa waa isaga raacayaan marka aaday khatar u tahay ayb tacasubka markaa qofka xaquu ka dhumiyaa ama ha ahaada tacasub loo tacasubo awowayaal ama tacasub loo tacasubo shuyuukh baail loogu tacasubo wamahalu aladiina kafaruu kamahali aladii yanciqu bima laa yasmacu ila ducaaa wanida'a wamahalu ladiina kuwii tusaalahooda kafaruu kufriyey kamahali ladii kii tusaalihiisoo kala waay yanciqu u dhawaaqaayey oo u ciyaayey bimaa shay laa yasmacu aan maqlaynin ilaa ducaa'an yeeris sawd iyo cod maahay wax kale aan maqlaynin qof u dhawaaqayoo kalawa iyo wanidaa'an dhawaaqaas summun hum iyagu summun weeyaan kuwa dhagala bukmun afla cumyun indhala fahum iyagu laa yacqiluuna ma kasayaano caqli male ay wax ku gartaan aayaddan marka tafsiirkeedu wuxuu yahay amhaasha qur-aanka ku jirta mathal ka mida waa kan gaaladiibaa waxaa lagu shabahayaa sida aynan waxba uga faa'iideynin dacwada iyo wacdiga iyo waxa lagu aqrinaya saynan waxba uga faa'iideynin iyaga iyo waxaa laysku shabahayaa xoolaha ninka raaciga qowsaarkaa ariga marka u qayliyo arigaas wax kale cod unbuu maqlayaa maahane codkaa loogu qaylinayo wuxuu yahay iyo macaanidiisa iyo waxa uu yahay iyo ma yaqaanin qof uun xoolo u qayliyey xooluhu qaylo unbay maqlaan bis iyaguna wacdigu sidaas oo kale uu ka yahayo qaylaan macnaheeda la fahmin oo kale uu ka yahay agtooda ayb wa mathalu ladiina kuwii tusaalahooda kafaruu kufriyey ka mathali ladii kii oo kale wa tusaalihiisa yanciqu u qaylinaya bimaa shay ugu qaylinaya laa yasmacu aan maqlaynin ilaa ducaa'an cod iyo wanidaa'an dhawaaq maahay wax kale aan maqlaynin yacni dhawaaq iyo cod unbuu maqlayaa laakiin dhawaaqayo codkaa macnihiisa ma garanayo xoolihii baa marka sidaas ah ibnu kathiir marka wuxuu yidhi ay fii ma hum fiihi min algayi waaldalaali waaljahli kadawaabi saarixati xoolahaas foof foofaayoo kale yay la mid yihiin allatii laa tafqahu maa yuqaalu lahaa oo aan garanaynin waxa la dhahayo bal idaa naciqa bihaa raaciihaa idaa nacaqa bihaa raaciihaa haddii uu raacigooda xoolaha qowsaarka raacaya hadduu ku qayliyo ay dacaaha ilaa maa yurshiduhaa hadduu ugu yeero wax iyada dan u ah laa tafqahu ma kasayso maa yaquulu wuxuu dhahayo walaa tafhamuhu mana fahmayso bal inamaa tasmacu sawtahu faqad codkiisa keliya unbay maqlayaan haakada ruwiya can ibni cabaas abilcaaliyata wamujaahid wacikrimata wacaطaa walxasan waqataadata wacaطaa alkhuraasaaniy warabiic bni anas naxwu haadaa baa laga wariyey ayb tafsiir saas waaye tafsiirka kale waxaa la yidhi inamaa hada mahalun duriba lahum fii ducaa'ihim اlasnaam tafsiir kale wuxuu leeyahay mihaalka ama tusaaluhu wuxuu yahay asnaamta ay u dhawaaqayaan yacni gaaladii waxaa la leeyahay waxay u dhawaaqayaan asnaam asnaamtiina ma maqlayso waxba ma maqlayso asnaamti haddii loo dhawaaqay haddii kale waa isku mid tusaalaha sidaasna waa laga wadaa baa la yidhi laakiin macnaha hore aada siyaaqa ugu fiican summun hum iyaga summun weeyaan kuwa dhagala xaqi ka dhagala bukmun afla oo aan xaqi ku hadlaynin cumyun indhala fahum iyagu laa yacqiluuna ma garanayo oo dad markaa yacni caqli lahay idraag iyo dareen leh ma aha marka haddaynan caqli lahayn oo indhala yihiin dhagala yihiin afla yihiin xujadii marka miyaynan ku oogmin xujadii waa ku oogantay maqalkaa laba kala ah maqal xujadii la dhegaystay la fahmay iyo maqal inta la fahmay haddana soo jawaabay ee laga faa'iidaystay marka nimankan maqalkooda maqal laga faa'iideey maahan ee waa ilaa haddaysan waxba maqlin ee dacwoba aynan soo gaarin lamaba cadaabeenba iyaga ila alla wuxuu leey wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuulan iyaga marka xujadii way garteen waa ku oogantay laakiin ma aynan ku intifaacsanin ayb yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati maa razaqnaakum yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo kuluu cuna min طayibaati maa shay xalaashiis xaggiis ka cuna rasaqnaakum aan idinku arsuqnay washkuruu shukriya lilaahi alla u mahadnoqa in kuntum haddii aad tihiin iyaahu isaga keliya tacbuduuna inaad caabudaysaan haddaa isaga keliya caabudaysaan cuna wixii alle idinku arsuqay una shukriya alle inamaa xarama wuxuu xarimay alle calaykum korkiina uu ka xarimay almaytata baktiga wadama dhiigga walaxma alkhinziiri khinziirka hilibkiisa iyo wamaa kiibuu idinka xarimay uhilla loogu qayliyey bihi maagaba ligayrillahi ilaahay hayrkii loogu qayliyey markii la gowracayo faman qofkii ama ruuxii udura loo dhibaato geliyo hayra baaqin mid gardarsanayana xaal ownan ahayn walaa caadin mid xadgudbayana xaal ownan ahayn falaa isma wax dembiya caleyhi korkiisa ma ahaanin ina allaha alla gafuurun mid dhaafid badan waay raxiimun naxariis badan mushrikiintii waxaan soo sheegnay waxyaaba ilaahay ka xarim oo uunan ka xarimin inay iska xarimeen halkan marka alle wixii uu ka xarimay buu tilmaamaya waxaa la hormariyey marka waxyaabaha marka alla uu xallilay aayaddan marka waxay tahay aslun fi lacima waxyaabaha la cuno ee cuntada la cuno ayay asal u tahay waxaa xalaashaayo waxaa xaaraanta marka aayaddan iyo laysku daro aayat lancaam qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yaطcamuhu ila an yakuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw fisqan uhila ligayr illaahi intaa labada aayad marka laysku daro de waxaa kasoo baxayo waxa ilaahay cunnada uu naga xarimay waxaad u geynaysaa marka sunnada nebiga waxyaabihii ay ku dartay nahaa rasuulu llahi sal ll ly slam can akli kulli dii naabin min asibaaci wa kulli dii mikhlabin min aayr shimbiraha kuwa ku ugaarto cidiyaha iyo dugaagga muftariska ah oo isaga yacnii micida wax ku dila iyo kuwayaalkaasna sunnada nebigaa ku dartay salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh ayb marka alla wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kuluu cuna min dayibaati maa shay dayibaadkiis iyo xalaashiis cuna rasaqnaakum aan idinku arsuqnay washkuruu lilaahi ilaahayna u shukriya allihii waxaa idin siiyey in kuntum haddii aad tihiin iyaahu isaga keliya tacbuduuna inaad caabudaysaan ay in kuntum munqaadiina liamrihim lianna daacadu waa cibaado haddaad ilaahay adeecsan tihiin xukunkaa alla raaco cibaadada sujuud iyo rukuuc keliya ma aha suurat lancaamna waa ka ilaahay dhahay wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun haddaad adeecdaan mushrikiinta ood ku adeecdaan shubhadaas ee baailkaas idinkana mushrikiinaad tihiin ayb marka daacadu cibaadow inamaa xarama wuxuu idinka xarimay alla calaykum korkiina almaytata baktiga meyta marka maxaa la yidhaahdaa meyta waxaa la yidhaahdaa alatii tamuutu xadfa anfihaa min gayri tadkiyatin shaygii ma'kuulka ahaa ee la cunaayey ee bannaanaa ayaa iska dhintay iskiisu u dhintay iyadoon la qalin waa baktiyey baktikaas waa meyta kaas waa la dhahaa waxaa kaloo meyto ah shayga la gowracay xayawaan la cuno waayo waa la gowracay laakiin waxaa go muslim iyo kitaabi ma gowracin mushrik ayaa gowracay wathani majuusi mushrik baa gowracay mushriga gowriciisa iyo gowrac la-aanta neefkaas waa isku mid isagoo baktiyey unbaa laga soo qaadan ayb shayga marka meytada waxa baktiyo iskood u dhinto iskood u dhinta marka la leeyahay ama meelha laga soo tuuro saha ku dhintaan ama ul ha lagu dilo si ama yacni bahal ha cuno saha ku dhimato wixii sidiisa u dhinto ama gowrac sharciya aan la gowricin ounan ku dhicin oo dhan waa bakti meytadaas marka waxaa laga soo reebay meytatulbaxri badda waxaa ku dhex baktiyo ee xayawaanka badda keliya ku nool ee baddaas ku noolaado haddii uu ku dhex baktiyo ee biyaha isagoo sabeynaya la arko calaa qowli ljumhuur waa la cuni karaa isaga leanna alla wuxuu yidhi uxilla lakum saydu lbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum walisayaarati uxilla lakum saydu lbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum dacaamkaas waxaa weeyaan waxa dul sabeeya ku dhex baktiya badda eeda wixii la cuni badda ku noolaa ah kaa isaga marka aayaddaas ha ka reebtay qur-aanku isagaa isfasiraya nabigana sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ka reebay baktiga ama meytada malayga iyo iyo ayaxa xillat lanaa meytataani wa damaani fa ama almeytataani faaljaraadu walxuut xadiidkii bukhaari isagana wuxuu ahaa toddoba qaswo ayaa nebiga ayaa la duulnay bay asmaa ay tiri fa kunaa naakulu ljaraada ayaxaan cuni jirnay ayaxa marka isagoo baktiya haddii layska cuno wax dhibaataa mara labadaa marka iyagoo meyto oo baktiyaan la qalin baa la cuni karaa ayb waxaa kaloo iyadana uurjiifka kan isaga yacni neefku haddii inta la qalo kii uurka ku jiray uu soo baxo isaga oo meyd ah isagana waa la yska cuni karaa leanna dakaatu ljaniini dakaatu ummihi dakaatu ljaniin yacni uurjiifka gowriciisu waa hooyadii gowraceeda gowrac u ah isaga laftirkiisa ayb waxaa bakti ah haddii neefka isagoo socdo nool qeyb inta laga jaro haddii qeyb laga jaro qeybtaas waa bakti maa qudica min albahiimati wa hiya xayatun fa huwa meyitun nabiga sal ll ly slam saasuu yihi wixii neef xoolaha isagoo nool jaf laga siiyo qeyb laga soo goosto waa bakti ayb meytadii marka waa kaasa meytadaa marka in la cunana ma banaana in lagu intifaacana ma banaana beecna ma lg loogu intifaaci karo beec ahaan cunona ma loogu intifaaci karo xadiidkii jaabir sidou tusaayo ayb waxaa kaloo iyadana la socdo meytada maqaarkeeda waa lagu intifaaci karaa laakiin waa goorma haddii la magdeeyo oo xadiidkii maymuuna nebigaa waxaa lasoo marsiiya neef ay jiidayaan bakti ah markaasuu wuxuu yidhi alan tafactum maa ku intifaacdaan markaasay tiri inahaa meytatun rasuul allah waa bakti waa baktisay markaasuu wuxuu yidhi maqaarkeeda maad magdaysataan oo dabadeedna ku intifaacdaan hallaa dabaqtum ihaabaha maqaarkeeda maad magdaysaan oo dabadeed ku intifaacdaan waa lagu intifaacsan karaa marka maqaarkaas waa markii la magdeeyo ka bacdi ma yacnii waxaa balaqa iyo waxaa kor saaran inta laga fiiqo wixii markaa lagu magdeynayo lagu xogo kadib marka sidaa la yeelo inamaa xarama wuxuu xarimay alla calaykum korkiina uu ka xarimay almaytata baktiga waddama dhiigga buu idinka xarimay dhiiggana isaga marka dhiigga la xarimay kee waaye waa midka da-ayo masfuuxa ah suuratu lancaam aayaddeedaa fasiraysa ow daman masfuuxan ow daman masfuuxan masfuux markii la yidhi maxaa baxaayo beerkoo kale waa isagu masfuux maaha wax dareeraaya maaha dhiigga marka waa waa waa isagu waa bannaan yahay xillat lanaa maytataani wa damaani wa ama damaani waxau yidhi nabiga falkabidu wadixaad beerka waxaa kaloo isagana la ogolyahay la cuni karaa dhib ayna lahayn dhiigga lafta iyo dhexgalo iyo seedaha iyo dhiigga dhexgalo hilibkiibuu u dhexgalay dhiiggii dhiiggaasoo kale isagana masfuux maaha ow daman masfuuxan maadaama uunan dhiig shubmaayo qulqulaayo ounan ahayn midkaas si laysaga bixiyaana ay dhib tahay waa la ogolyahay kaas neefkii markii la qalay dhiiggiisaoo meel ku guntanmay oo kale oo hilib dhex galay iyo haddii lagu cuno hilibka wax dhibaataa male kaas ayib dhiiggii isaguna marka waa kaasa ow daman masfuuxan taba marka dhiiggaa marka waxna da daawo uma aha in la cabaana waa xaaraan sidiisana waa najaas qurdubi ijmaacuu soo rarayaa marka xaaraan najaas inuu yahay dhiigu ayb marka qofku waa inuu ka fogaado oo uunan isticmaalin ama yacni dadka dadka yacni inta neef markii la qalo u dhigo baaquli inta u dhigto iska cabow waxaa weeyaan xaaraan aad qadcan oo cad bay ku dhacayaan qof in loogu qubeeyaana ma bannaana waa najaas qof in la cabsiiyaana ma bannaana qofku halkaa inuu ka joogo dhiigga ilmaha looga qubeeyo waa iyagaaba waaba laga dhaqay kaasi haddii uu ka wada dhiigga ilmaha loogu qubeeyo kaan sheegaayaba waa hab dhiig looguma qubeyn karo qof waa najaas mana la cabi kara oo wax ma yacni madcuumaad aad khabiis ah ufoolxun ayb waddama ayuu alle korkiina ka xarimay wa laxma alkhinziiri doofaarka hilibkiisu idinka xarimay isaga marka hilibkii gaar waxaa loogu sheegay hilibka iyo iyo baruurtiisa iyo lafihiisa iyo kulligiis najaas waa iyo maqaarkiisa meel uu kaasi daahir ka yahay ma leh marka waa dacaam ama hidaa aad u foolxun waayo oo alla naga reebay subxaanahu watacaala dabaa'icda basharkana fasaadiyo leanna waxaa alla uu naga reebayo mafsada un ku jirto walaxma alkhinziiri buu idinkaayuu alla idinka xarimay iyo wamaakiibuu idinka xarimay uhilla loogu sawdeeyey loogu qayliyey bihi isagaba cinda dabxihi gowriciisa agteeda ligayrillahi ilaahi keyrkii loogu qayliyey neefka markii la qalaayo haddii magac kale la sheego magaca alla aan ahayn isagana waa bakti waa xaaraan haddii jinni loogu dhawaaqo iyo haddii bisinka laga daayo oo jin iyadoo lagu raaligelinayo iyo looga daayo ama jinnigiiba la magaciisii la sheego waa kaas xoolihii waa idiin keennay la yidhaahdo waxaas oo dhan waa kufri iyo shirki waayo ayb dadka waxaa ku howlanna shirki bay ku howlan yihiin ayb oo markaa dad muslimiina lagama xisaabi karo dadkan marka jinka raaligeliyo jinkay caabudayaan leanna gowrac allaa loogu dhawaado haddii jin loogu dhawaado jinkiyaa la caabuday ayb waxaan marka mingiska iyo booranaha iyo dadka marka waxaas u qala marka ama intay ka muddeeyaan muddadii markii la gaaro neef intaas saas iyo saasaan rabaa dabadeed laga qalaayo daacatu shaydaanna waa tahay shaydaankaa la adeecaayo ta kale cibaadana ilaahay qeyrkii loo samaynayana waa tahay ayb marka hadde ummad muslina waxaas in lagu dhex sameeyaa aad bay u faalxun tahay haddana waxaa laga yaabaa dadku inaynan dhib u arkaynin in badan oo ka mida faman idura magaca hataa haddaan loogu dhawaaqin laakiin ilaahay qeyrkiis lagu weyneynayo waxaasi iyada lafteeda marka way soo gelaysaa suuratu suuratu lmaa-idana waa ugu tegaynaa wamaa dubixa cala lmusubi faman idura faman ruuxi udura loo dhibaato geliyey gayra baaqin mid gardarsanayana ounan ahayn xaal ousan ahayn qofkaas walaa caadin mid xadgudbayo intii sharciga u xadeeyey mid gudbaayana aan ahayn falaa itma wax dembi caleyhi korkiisa ma ahan marka faman idurada meytada iyo baktiga waay waxaa laga hadlaya qofkii baktigii waa loo dhibaato geliyey laba si baa loogu dhibaato gelin karaa oo tafaasiirta selafkana ku sugan sida koowaad waxay tahay in lagu qasbo waa lagu dilaa ayaa la yidhi dilkiina muxaqaq waayo waxaan cun baktiga ninkaaba loo dhibaato geliyey mujaahid macnahaasoo kale ku fasiraya tafsiirka labaad wuxuu tahay baahibaaba u dhibaato gelisay suurat lmaa-idaaba taas aada loogu sii caddeeyey faman idura fii makhmasatin gayra mutajaanifin liismin dii marka baahi qofka ay qabato baktigii waa cunayaa fuqahada waxay isku khilaafeen marka in intee la-eg uu cuni karaa qaar waxay yidhahdeen sadu ramaq inta uu dhabarkiisa uga istaajisto oo oo uga badbaado dhimashada oo uga badbaado ayuu cuni karaa bis makana mana ka sahay qaadan karo mana ka dhergaayo sidaasay u badan yihiin qaar kala saaraayana waa jiraano ninkan haddii uu meel duur ah ku socdo baahina qabatay baktigiina meeshaas uu yaallo bakti u bakti uu la kulmay bakti markaa yacnii uu arkay baktigaa marka waa ka sahay qaadan karaa bay leeyihiin qaarkood leanna waxaa laga yaabaa meeshaan markuu hadduu wax yar ka cuno ee uu ka tago haddana inuu bakti kaleba waayaba saasna uu ku dhinto oo marka uu sidaa ku dhinto ayaa laga yaabaa waana khatar qofkan nafsadiisu inay baxdo ilaahay wax dana kama lahan ayb marka waa qaadanayaa haddii uu wax kale oo ka fiican helana waa tuurayaa baktigii laakiin inuu sii qaato haddii mar kale markuu u baahdo si uu u cuno iyada markaa aima culammada qaar ka mida waxay leeyihiin sidaasu yeela haddii laakiin meel hadda uu tagaa ay u dhowdahay uu isleeyahay meeshiina ma gaari kartido waa baahi baahidan waa ku dilaysaa markaas ma sahay qaadanayo wax yar buu ka cunayaa meeshii kale ayuu gaarayaa si markaa deg dega uu ku gaari karo waxaa kale meeshaan culamada culammada ay uga hadlaan daruuradan ama yacnii dhibaatadan qofkan loo dhibaato geliyey haddii bakti iyo maal dadeed xoolo dadeed iyo bakti baa is ag yaallo keebuu aadaa marka uu qaadanayaa way kala saareen xoolahan dadka haddii qadci iyo in gacan la gooyo ay ka waajibayso oo intaasoo kale ay dhan tahay ee markaa de gacantii in laga gooyo wax ku keenayo ma isticmaalayo baktigoo xoogaa yar ka cunaa waana ka tegaya xoolihii dadka farahu ka qaaday haddii aynan sidaas ahayn oo qadci iyo wax keenaayo aynan ahayn wuu cuni karaa xoolihii dadkuu cunaa markaas baktigan waa ka leexana hadhow marka qofkii iska lahaa markuu yimaado ma u gudayaa mase maya waa u gudaya an xoolaha dadka wax lagu qaatay rabaan oo xadiidkana wuxuu ahaa qofna iyounan qaadanin xoolo qof kale uu leeyahay ama maal keyrkiis ilaa biqiibin min nafsihi isagoo qofka raalli ka ah yownan si kale u qaadanin meeshaas marka waxay keenaan mas'alatu dafar ninkan baadiyow ku socdaa waa la martisoori waayey xoolahooda inuu wax martisoorkiisa uga aadan ka cunaa waa u bannaan tahay ama iyagii markaa yownan u sheegin ama ha xoogba ha uga qaato ayb axaadiidka kusoo aroortay nebiga sala alla ly slam uu leeyahay haddii aad marka baxdaan ood bannaanka u baxdaan oo la idin martisoori waayo ka qaata qadra qiraakum martisoorkiina qadar la-eg ka qaata haddii marka intaa loo ruqseeyo xaaladaas uu ku jira isaga da waa xaqiisiiba waayo saasay leeyihiin ad war badan baa ku jira marka meeshaasna faman idura hayra baaqin walaa caadintaanna waxaa lagu macneeyey meeshaa hayra baaqintaas baaqiga laba macnaa ku jiro qofku hadduu macsi iyo gardarro u socdo safar gardarro ah hadduu ku socdo ee uu baahdo ma cuni karaa bakti baktiga isaga muu bannaan yahay maalik iyo imaamu shaafici mayay leeyihin ha towbad keeno waxaa ha ka noqdo markaas oo u bannaan tahay leanna macsi ilaahay iyadoo lagu jira in loo kaalmaysto rukso alle mayay ahayn aayaddaanayna deliishadeen faman idura hayra baaqin walaa caadin ayb qurdubina wuxuu rajaxay qofkaas in uu macsibuu ku jiraa waxaa ka daran buu yihi naftiisa haddana inuu dilo oo uu baahi u dilo walaa tulquu biyaydiikum ila tahluka walaa taqtuluu anfusakum buu ilaahay leeyahay marka macsi buu ku jiraa haddana hays dilo macsi kale le soo maahmo saa darteed marka qofka waa cuni karaa bay leeyihin isagoo macsi ku dhex jira xataa idiraarka masaa-ishiisa waxaa kaloo ka mid a qofka haddii uu baahdo dhimashana gaaro haddii uunan baktigaas cunin waa dhimana ruksadaasi maxay noqonaysaa waajib miya mase waa iska mubaax waa waajib lanna walaa taqtuluu anfusakum baa lagu dhacayaa markaas waxyaabaha marka culamaa ul usuulna waa sheegaan rukaska waxay u qaybiyaan mid waajiba mid sunno ah iyo mid iska mubaax intaba waa u qaybiyaan midaani marka waajibkay ka mid tahay haddaad naftaadii wax inaad dhimato ah ka baqdo waa inaad isbadbaadiso ood cunto baktigaas dee aadan cunin oo aad dhimato waad dambaabaysaa masruuq ibnulajdac taabicigaasaa laga wariyey sidaas imaam axmedna wuxuu qaatay qowlkaas ayb aayadahaasaana u daliilo walaa taqtuluu anfusakum faman idura qofkii loo dhibaato geliyo hayra baaqin xaal uu yahay mid garda xaal uu yahay midaan gardarsanaynin mid gardarsanaya xaal ounan ahayn walaa caadin mid xadgudbayana xaal ounan ahayn falaa itma wax dembiya caleyhi korkiisa ma ahaanin qofkaas in allaha alleh gafuurun weeyaan mid dhaafid badan raxiimun oo naxariis badan waay alleh in aladiina yaktumuuna maa anzala allahu in aladiina kuwa yaktumuuna qarinaayaan maa ay iladii kii anzala allahu alle uu soo dejiyey oo min alkitaabi kitaabka xaal uu ka ahaaday xaggiisa ama uu ka mid yahay wayashtaruuna ku iibsanayaan bihi shaygaa la qariyey bay waxay ku iibsanayaan hamanan lacag ku iibsanayaan hamanka oo qaliilan yar ku iibsanayaan ulaa-ika kuwaadaas maa ya'kuluuna ma cunayaan fii butuunihim calooshooda dhexdeeda ila naara naar unbay ku cunayaan wax kale ku cuni maayaan walaa yukallimuhum ullaahu allana la hadli maayo hadal iyaga farxad geliye ma kula hadlaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaa yusakiihim dunuubta ka dahiri maayo walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo dadka marka ilaahay wuxuu soo dejiyey qarinayo wayashtaruuna bihi damiirkaa bihida ku jiro waa bilmaktuumi aayadihii ay qariyeen bay waxay ku iibsanayaan haman qaliiloo yar lacagya bay ku gadanayaan ulaa-ika kuwaadaas maa ya'kuluuna ma cunayaan fii butuunihim caloolahooda dhexdeeda ila naara naar unbay ku cunayaan wax kale ku cuni maayaan walaa yukallimuhum ullahu alla la hadli maayo yowma alqiyaamati war iyaga farxad geliyo oy jeclaystaan kula hadli maayo ayb walaa yukwalaa yua yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaa yusakiihim dembiga ka dahiri maayo walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mulimun xanuujinayo xanuujiyo ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan ishtarow iibsaday addalaalata baadida bilhudaa hanuunkii ku iibsaday waay waalcadaaba cadaabkii iibsaday bilmaqfirati dembi dhaafkii alla ku gatay cadaabkii dembi dhaafkii bay iska bixiyeen cadaabay soo gateen famaa asbarahum maxaa ku dhiiranaan badan famaa asbarahum alla dhiiranaan badana cala naari naar ku dhiiranaan badana maada waa tacajubiya famaa asbarahum cala naari ku dhiiranaan badana cala naari naar korkeeda ku dhiiranaan badana kuwaas dadkaas yacni dad naar ku dhiiran waxay yacni ku dhiiradeen naartaas iyo dabkaas alla subxaanahu watacaala inuu uga argoosto cadow yacni acdaa'diisa oo ugu talagalay bay ku dhiiradeen ayb ayb famaa asbarahum ku dhiiranaan badanaa cala naari naar korkeed ku dhiiranaan badanaa kuwaas dalika alamru arrinku dalika kaagaas ama dalika alcadaabu cadaabkaas mustaxaqun mid la mutaystay waay maxaa lagu mutaystay biana allaha bisababi ana allaha alleh nazala wuxuu soo dejiyey alkitaaba kitaabkii bilxaqi xaal ou xaq ku dheehan yahay ayuu kitaabkii soo dejiyey wa ina aladiina kuwii ikhtalafuu iskhilaafay filkitaabi kitaabka shanigiisa isku qabtay oo isku khilaafay la fii shiqaaqin khilaaf dhexdiis bay ahaadeen khila khilaafka oo baciidin aada u fog daalika kaagaas yacni alcadaabu ee cadaabka ah mustaxaqun mid la mutaystay way cadaabkaas biana allaha alle yacni waxaa lagu mutaystay biana allaha alle nazala inuu soo daadejiyey alkitaaba kitaabkii bilxaqi isagoo xaq ku dheehan kitaabkii marka xaq buu la soo degay cadaabkaasna waa xaq iyagii marka inuu ku dhaco ama in la yidhaha facaltu dalika sidaadaasaan sameeyey biana allaha bisababi ana allaha alle nazala inuu soo dejiyey alkitaaba kitaabkii bilxaqi isagoo xaq ku dheehan waina aladiina kuwii ikhtalafuu iskhilaafay fi lkitaabi kitaabka shanigiisa isku khilaafay oo kitaabkii markay alla usoo dejiyey kadib iskhilaafo kitaabka isku qabtay la fii shiqaaqin dhinactan iyo khilaaf dhexdiis bay ahaadeen shiqaaqaasoo baciidin fog hada aakhiru wallahu aclam wsala allah wslam alaa nabiyina